أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعيin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الmaa'ida waxaan ka soo baxnay ama labadii aayadooda ugu dambeysay ay ku saabsanaayeen dadka muxaarabada sameeyo ama jidadka dhigto jidadka isbaarada dhigto ama dadka musaafirkaa ama qofka waxhaysto xoog wax uga dhaco oo qori ula soo baxo ama hub ula soo baxo dadka muslimiinta dadka cuquubaadkooda iyo dunuubta iyo waxa ay alla subxaanahu watacaalaa xaggiisa uu ka xukumay ayaan soo marnay marka alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay halkan yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaha ilaahay ka cabsada wabtaguu dalba alwasiilata dhowaansho dalba ilayhi xaggiisa aa u dhowaataan wajaahiduu jihaada fii sabiilihi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku jihaada lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaan munaasabada marka aayaddan iyo aayadihii ka horreeyay ka dhexeeyo alimaam ibnu catiya tafsiirkiisa almuxarar alwajiiz waxa uu leeyahay aayaddani waa wacdi hadihi alaayatu wacdun min allahi tacaala aayaddan waa wacdi ilaahay xaggiisa ka yimid bicaqibi dikri alcuquubaati annaasilati bilmuxaaribiin waxayna timid gadaasha ee cuquubaadka dadka muxaaribiinta alla uu markaa ku cuquubeeyey uu kusoo dejiyey gadaasheeda ayay timid aayaddan wahada min ablagi lwacdi waana arrinkan wuxuu leeyahay wacdiga midka ugu xeel dheer weeyaan maxaa yeelay nufuustu markii ciqaab ay maqasho way cabsanaysaa qulubtu waa baqaysaa markaas inta ay baqaysaa laga faa'iideysanayaa marka alla kacabsigii iyo daacada rabbi subxaanahu watacaala inay ilaahay ugu dhowaato iyo ayaa la farayaa cuquubaad adagan kasoo baxnay oo in markaa dadkaas jidadka galo in la dilo meydkooda dadka la tuso isla markaa yacni lugiya gacan isdhaaf la gooyo dhulka laga bixiyo oo laga musaafir musaafuriyo cuquubaadkaas adag markay nufuustu ama quluubtu ay dhagaysato waa nuglaanaysaa markaas xilligaas marka ay nugushahay ayaa la wacdinayaa marka waana awqaadda la wacdiyo waqtiyada ugu fiican wa munaasabada marka aayaddan iyo aayadihii hore ka dhexeeyo sidaas ayuu ku sheegay alimaam ibnu catiya kitaabkiisaas marka wuxuu yidhi alla yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaha alla ka cabsada oo ka dhowrsada wabtaguu doona oo jeriya alwasiilata alwasiilata waa faciilatun macnahana marka waxa ay tahay wasiilada alqurbatu watawasulu ila shayi shay la gaaro loo dhowaado weeyaan marka macnuhu wuxuu yahay wabtaguu dalba oo doona alwasiilata dhowaansho raadiya ilayhi ilallaahi alle xaggiisa aa u dhowaataan raadiya marka maxaa loogu dhowaanayaa alle mufasiriintu waxay yidhaahdeen alqurbatu waalwuslatu ilayhi bidaacati illaahi tacaala ilaahay raadiya dhowaanshihiisa waxaadna ku raadisaan ood ugu dhowaataan isaga inaad ka dambaysaan ood adeecdaan abu waa'il iyo mujaahid iyo qataada cataa suddi ibnu zayd mufasiriinta sidaasay ku fasireen aayaddan marka iyo aayadda kale ku jirta iyadana suuratu lisraa ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrabu wayarjuuna raxmatahu wayakaafuuna cadaabah wasiilada marka alle dhowaanshaha loo dhowaanayo macnaheedu waxay tahay daacadiisa in loogu dhowaado oo isaga waxa uu jecel yahay markaa loogu soo dhowaado ilaahay agtiisa waxa yaallana in lagu raadsado iyadoo ilaahay loo dhowaanayo isaga keliya la baryayo muraadkaaga iyo ule waxa aad rabto ilaahay si aad uga hesho waa inaad marka ugu dhowaataa wax isaga uu jecel yahay daacadiisa ah daacadaasi marka isaga oo la caabudo oo la adeeco ha noqoto ama barya la baryaa ha noqoto ilaahay baryadiisa waa loogu dhowaadaa ama ha noqoto camal aada samaysay ood ku tawasulayso leanna tawasulka sharciga ah saddex nooc weeyaan in ilaahay loogu dhowaado biasmaa'ihi wa sifaatihi oo la yidhaahdo yaa allahu yaa raxmaan yaa raxiim irxamnii allah raxmaanka oo ii naxariiso magaciisa biraxmatika arxamnii naxariistaada ilaahu iigu naxariiso in la yidhaahdo wayna ku badnayd nabiga sal l slam sunnadiisa ama ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku baryo sidaas allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatika acuudu bikalimaati illaahi taamaati sifaadkiisa iyo magacyadiisa in lagu baryo qeybka labaadna waxa uu yahay camal saalixa ood ilaahay dartii u samaysay inaa ilaahay ku bariso saddexdii nin oo dhagaxa uu ku daboolmay iyaguna waxay ilaahay ku baryeen meeshaas dhibaatadaas ay ku jireen say uga baxaan camalkii ay sameeyeen midna wuxuu alla ku baryey dhowrsanaantiisa iyo cifadiisa gabar in adeertiis ah uu rabi jiray ayaa maalin abaara intay dhacday ayuu intuu siiyey dahab ayaa markaasi uu awooday inuu ka sinaysto markay ilaahay ku cabsi gelisay ee uu iyadii markaa ku dhowaadayna waa ka kacay ilaahay cabsi uu u qabo darteed ayaana markaasi uu u dhowrsaday sidaasuu ilaahay ku baryey kii kalena wuxuu rabbi ku baryey ammaanadiisa ninkii ujrada ijaarkiisa aan ka qaadanin ee muddo kadib u yimid intuu ugu shaqeeyey yidhi waxaan aada arkayso dhan adaa iskale qaado ee uu kaxaystay ninkaa isagana ammaanadiisa ayuu alla ku baryey ninkii kalena wuxuu alla ku baryey labadiisa waalid inuu baari u ahaa oo ilmihiisa iyo ehelkiisa uu iyaga ka hormarin jiray saddexdooda marka ilaahay faraj buu ugu fayday nebiguna wuxuu uga sheekeeyey ammaan ahaan wou ku ammaanay arrintaa iyada ee qeybka saddexaad ee tawasulka mashruucana wuxuu yahay qof nool ood isleedahay ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa ku fiican yahay oo qof dhowrsi aada ku taqaano inaad tidhaahdid war hebelo ii duceey oo saxaabada nebiga macnahaasay ugu tawasuli jireen oo markii roob la-aanta ay dhacday nebigana mimbarka uu saarnaa anas ibnu maalik waatuu intuu xadiidkii uu warinayey nin reebaadiyaa soo galay markaasuu yidhi halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqatacat isubulu fadcu llaha yugiisunaa maalkii waa baaba-ay ilmihii waa halaagsameen jidadkii waa go-een abaaraa dhacdee rasuul allow ilaahay noo bari hana roobeeyo markaasuu nebiga gacmihiisa kor u taagay allaahuma akhitnaa allaahuma akhitnaa ayuu yidhi roob ayaa yimid markaa ilaa jumcadii kale socday markay nebigu marka saxaabadu xaajo iyo dhibaata markay ku dhacdo ama ay asiibto intay nebiga u yimaadaan bay dhihi jireen rasuul allow noo ducee gabadhii iyadana suuxi jirtay ee xadiidkeeda bukhaari uu warinayay waxay ahayd nebigay u timid markaasay waxay tihi rasuul allow ilaahay ii bari indhoolihii nebiguu u yimid ilaahay ii bari inuu indhaha ii soo celiyo kulligood marka nebiga ducadiisay ku tawasuli jireen oo ay ilaahay waxay rabaan uga gaari jireen markii nebigu dhintay ee uu noloshan adduunyada ka baxayna saxaabada qaraabadiisa dadka wanwanaagsan ee ee nool nebiga ayay dhihi jireen noo duceeya oo xadiidka bukhaari ku jira allah oo cumar uu yidhi allahuma inaa kunaa natawasalu ilayka bicami nabiyika fatasqiina wa inaa natawasalu ilayk allahuma inaa natawasalu ilayka binabiyika fatasqiina wa inaa natawasalu ilayka bicami nabiyika markaasuu yidhi qum yaa cabaas ilaahu nebi saanoo kale markay nagu dhacdo nebigaagaan ku tawasuli jirnay say ugu tawasuli jireen sidii hadda aan sheegnay waay intay u tagaan bay dhihi jireen noo duceey rasuul allow ee intay hortiisa istaagaan bijaahika yaa rasuulallaahi waxaas waxaas ilaahu nasiib maynan dhihi jirin wax nusuusta lagu haya kutubta sunnada ama xadiidkana ma jiraan laakiin markay nebiga u tagaan ducay ka dalban jireen sida saxdaana saas waay markii uu dhintay nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhina ee uu noloshan adduunyada ka baxayna adeerkiis cabaas ayuu cumar ku yidhi qum yaa cabaas cabaasow istaag ee ilaahay noo bari mansilada uu nebiga ku leeyahay dartiis dabcan leanna adeerkiisna waa ahaa qaraabadiisana waa ahaa wowna nool yahay isaga markaasuu istaagay waa duceeyey saddexdaas marka ayaa tawasulka mashruuca ah sunnadana ay kusoo aroortay kaasu ahay wixii marka kaa ka soo haro oo ilaahay baa lagu gaarayaa la dhaho ama lagu baryo waxay noqonaysaa ama bidcow noqonayaa ama waxayba noqonaysaa marka shirkul wasaa-id inay noqotona waa dhacdaa oo waa laga yaabaa ayb wasiilada marka aayadda ku jirto macnaheeda waa alqurbatu ila allahi biaacatihi wax kale daliil aayadda uma aha ayb waxaa kaloo wasiilada lagu macneeyaa darajo jannada dhexdeeda ah oo nebiga maahane cid kale aynan helaynin waana midda marka la addimo kadib la sunneeyo in qofku yidhaha allahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'imah aati muxamadan alwasiilata walfadiila ilaahu nebi moxamed sii alwasiilata derajada wasiilo la yidhaha magaceeda derajadaana nebigu wuxuu yidhi laa tanbagii ilaa licabdin hal addoon ayay u habboon tahay wa arjuu an akuuna ana huwa waxaanan rajaynayaa buu yidhi nebiga addoonkaas inaan aniga ahaado marka ilaahay baan annaguna u weydiinaynaa nebiga sal ll ly slam mar kastoo la addimo aadaanka la dhammeeyo oo muadinka la ajiibo ka bacdi wasiiladu marka labadaa macno wax dhaafsiisan ma laha wajaahiduu jihaada fii sabiilihi ilaahay jidkiisa ku jihaada haddana daacaadkiibaa waxaa gaar loo xusay jihaadkii alimaam ibnu catiya isaga marka wuxuu leeyahay sababka loo sheegay laba uun sabab waaye markii la fiirfiiriyey sababka koowaad waxa uu yahay nabaahatuhu fii acmaali lbiri wa annahu qaacidatu lislaam inuu yahay islaamka rukunka uu ku qaacidada uu ku taagan yahay ayb islaamka salkiisa inuu yahay salkiisa macnaha dabcan de wuxuu ka wadaa wax badan baa lagu gaaraa isaga oo qof dadkii muslimiinta inay dhulka tamakunaan oo ay rabbigood u caabudaan si xor ah isaga ayay ku gaarayaan oo ilaa nebiga wuxuu ku tilmaamay dirwatu sanaami lislaam ayuu ku sheegayba macnaha labaad ee gaar loogu xusay waxa ay tahay dadkan jidadka galo ee iyagu wax laynayo maadaama laga reebay muxaarabadaas fasaadka ku dhisan war mid aan fasaad ku dhisnayn ilaahayna aada ku caabudaysaan ood xaggiisa ku gaaraysaan raadiya oo diinka ilaahay u gargaara si sax ah ugu gargaara macnaha marka calaaqada sidaana waa ku macneeyey oo waxa uu yidhi annahaa alcibaadatu alatii tasluxu likulli manhiyin cani lmuxaarabati lianna ninka muxaarabada sameynaya waa dhiiran yahay halkaas intuu taga ayuu dad laynayaa waa dhiiran yahay dariiq xun marka waxbaha ku laynine dariiq sax ah oo yaqiin aada u hubta ilaahayna loogu dhowaadaa alla ugu yeerayaa marka subxaanahu watacaala inay nebigiisa soo raacaan dadka wanaagga iyo khayrka wado aan fasaadka wadin dhulkana aan fasaadinaynin inay markaa la jiraan oo ay xooggooda ku kaalmeeyaan iyo alla uu amrayaa labadaas macnaa marka loo khasisay lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aada u liibaantaan ina aladiina kafaruu low ana lahum ma fi اlardi jamiica wamidlahu macahu liyaftaduu bih liyaftaduu bihi min cadaabi ywmi اlqiyaamati ma tuqubila minhum ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey low ana lahum hadduu u sugnaan lahaa iyaga maa waxa fi lardi dhulka korkiisa ah jamiican xaal ay yihiin dhammaantood wamidlahu isagoo kalena oo u sugnaado macahu la jirkiisa xaal uu yahay liyaftaduu si ay liyaftaduu say iskugu furtaan bihi maagaas ay iskugu furtaan shaygaasi min cadaabi yowmi alqiyaamati maalinta qiyaame cadaabkeedana ay iskaga furtaan maa tuqubila lama aqbaleen minhum iyaga xaggooda laga aqbali maayo walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo yuriiduuna waxay rabaan an yakhrujuu inay baxaan min annaari naarta inay ka baxaan bay rabaan wamaa hum mana ahan iyagu bikhaarijiina kuwii ka baxaya minhaa min annaari naarta xaggeeda kuwii ka baxayana ma aha walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimun negi ah oo daa'im ah bay leeyihiin marka alla wuxuu leeyahay kufrigii yahuud iyo nasaara iyo dhibkooda iyo dibindaabyadooda aayadihii hore ay kasoo hadleen markaasuu alla wuxuu leeyahay kufriga xaalkiisu meesha ku dambeynaya qiyaamaha ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey low anna lahum hadduu u sugnaan lahaa iyaga oy hayso lahaayeen maa waxa fil ardi dhulka korkiisa ah jamiican xaal ay tahay dhammaanteed waxaa dhulka yaalla oo dhan hadday haysan lahaayeen wa midlahu isagoo kalena macahu la jirkooda uu yahay wa midlahu isagoo kalena ay haysan lahaayeen macahu xaal uu yahay la jirkiis dhulkii iyo intii oo kale liyaftaduu say isugu furtaan bihi isaga iskugu furtaan min cadaabi yowmi alqiyaamati maalinta qiyaame cadaabkeeda ay iskaga furtaan maa tuqbila minhum laga aqbali maayo oo lagama aqbaleen sidaas xadiid bukhaari uu warinayo fii kitaabi riqaaq min saxiixihi uu kusoo saaray baa wuxuu ahaa gaalka qiyaamaha markuu tago waxaa la dhahayaa maanta haddaad adduunyo haysan lahayd dhammaanteed cadaabkan miskaga furan lahayd haa buu dhahayaa markaasuu alla leeyahay wax yar oo ka fudud ayaa adduunyadii laga lagu amray lagaa dalbaday oo intan ka kaaga fudud adduunyadoo dhan inaad sadaqaysato wax kaaga fudud ayaa lagu amray waa diiday icraad iyo jeesasho iyo kufri ayaad ka dooratay waxaana waxa ay tahay uu awoodi karay inuu alla isku dhiibo subxaanahu watacaala istislaam dhaba iyo isku dhiibid dhaba inuu allah subxaanahu watacaala u sameeyo tii baa marka lagaa waayey maanta marka intaas miyaa laga aqbalayaa ayb walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimun xanuujinaya ayay leeyihiin yuriiduuna waxay rabaan an yakhrujuu inay baxaan min annaari naarta inay ka baxaan ayay doonayaan marka yuriiduuna bimacnaa waa rabaan waa lagu macneeyey tafsiir labaad xasanulbasri wuxuu leeyahay yakaaduuna baa laga wada yuriiduuna waxay ku dhowaanayaan inay naartii ka baxaan mana ka baxayaan oo macnuhu waxay tahay iyagiibaa markay naarta aada ugu jiraan ayaa markaasi kor ayaa lasoo marinayaa markaasi isleeyihiin markaani waaba ka baxdeenba naartii markaasaa meeshii haddana loo celinayaa labadaa tafsiir baa yowshee ayaa ayaa ku jirto aayadda kan horaana loo badan yahay yuriiduuna waxay doonayaan iraadadani marka hadal ahaanna dabcan waa waa u rabaan ayb hadal ahaanna way u rabaanoo in naartii laga bixiyo yuriiduuna waxay doonayaan an yakhrujuu inay baxaan min annaari naarta xaggeeda inay ka baxaan bay rabaan wamaa hum mana ahan iyagu bikhaarijiina kuwii ka baxaya minha min annaari naarti walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimu negi ah ibnu jariir itabari wuxuu sanadkiisa ku wariyey can cikrimata ana naafica bna lasraq naafic bnu lasraq wuxuu ahaa nin khawaarijta kuwa ugu waaweyn ka mid ahaa firqo khawaarijta ka mida oo la yidhaha azaariqa ayaa isaga ku abtirsato naafic alasraq ayaa la yidhaahda naafic ibnu lasraq ibnu cabaas buu u imaan jiray markaasuu laa ishkaalaad iyo waxbuu u keenkeeni jiray markaasuu wuxuu ku yidhi qaala libni cabaas ibnu cabaas buu wuxuu ku yidhi yaa acma albasar bal ninkaa fiirin war midkan araggala ow acmal qalbi qalbiga ka indhaha qalbiga ka indha tiran tascumu ma waxaad ku andacoonaysaa ood sheeg sheegaysaa ana qowman yakhrujuuna min annaar dad inay naarta kasoo baxayaan maad ka warramaysaa yacni axaadiidtii shafaacada waayo dad muslimiina naarta markay galaan ku gubtaan in laga soo saari doono taasuu isagu diidan yahay marka markaabuu wuxuu leey qof naarta galay baa kasoo baxaya miyaad dhahaysaa waqad qaala allahu caza wajala allana wuxuu yidhi wamaa hum bikhaarijiina minhaa ma kasoo baxayaan baa allana yidhi faqaala bnu cabaas ibnu cabaas markaas wuxuu ku yidhi wayxaka iqra' maa fawqahaa haadihi lilkufaar aayadda ka horeysa korkeeda feeri buu yidhi aayadda haadihi lilkufaar waxa aan naarta kasoo baxaynin ee alla uu tilmaamayo waa gaalada aayadda ka horeysa aqri ayb oo ina aladiina kafaruu low ana lahum maa fi lardi jamiican kafaruu kuwaasaaba laga hadlaa amaa qof mu'mina ee naar galay iimaan ku dhintay adduunyada uga baxay naarta way gelayaan dad mu'miniinta ka mida laakiin iyaga waxaa looga soo saarayaa shafaacada ambiyada ilaahay nebigeenna shafaacadiisa mu'miniinta shafaacadooda malaa'igta shafaacadeeda ilaa xadiidku uu tilmaamay qaar alla un uu ka soo bixinayo cid iyadoon u shafeecin oon la garanin xataa ee uu yidhi alla uu dhahayo shafacat almalaa'ikatu wa shafaca annabiyuuna maa baqiya ilaa arxamu raaximiin markaasuu kasoo saarayaa naarta qoladaa marka waxaa la yidhaahdaa cutaqaa'u raxmaan dadkii alla soo xoreeyey ayaa la yidhaha marka axaadiid badan baa kusoo aroortay iyaga marka khawaarijta iyo muctasiladu labadaa qolaba ma ogola waxayna leeyihiin qofkii naar mar galo dadku waa shaqiyun iyo saciidun ninka shaqigaa hadduu naar gala maba kasoo baxayaba ama ha noqdo muslim muslim maba iyagu maba qabaanba inuu ahaaba ee khawaarijtu muctasiladuna adduunyada markuu joogo gaalna maaha muslimna maahan bay dhihi jireen laakiin waxay isku waafaqsan yihiin qof naar galay inuusa kasoo baxaynin ayb qiso midan lamidana waxay ka waxay dhex martay yaziid bn cabdillaahi alfaqiir taabici la dhihi jiray ayaa wuxuu yidhi ra'yiga khawaarijta ayaan xoogaa ku qancay buu yidhi ayaan mar baan waxaan ku qanacsanaa nimankaas ra'yigooda markaas ayaa ra-yigoodan ku qanacsanaa oo aan arkaayey buu yidhi un qabi jiray markii dambena wuxuu tilmaamay waxaan soo fa-aan imid buu yidhi xalqo jaabir bnu cabdillaahi uu joogo ee uu wax ka aqrinayo markaasuu wuxuu soo maray dadka naarta laga soo bixinayo iyuu ka sheekeeyey markaasuu wuxuu yidhi war dad kaleba aan la yaabna jaahilnimadoode maxay tahay buu yidhi saxaabadan ee nebiga asxaabtiisii iyo odayaalkan waaweyn oo haddana akrinaya naartaa nin galay kasoo baxa dadkii baa marka waxay dooneen inay ku dhacaan oo ay ciqaabaan ama ay ku qayliyaan bay damceen meesha joogay markaasuu yidhi wa kaana axlamahum jaabir ninka ugu dulqaad badan buu ahaana daaya buu yidhi ninkaan iska daaya ha hadlo markuu hadalkiisii dhammeeyey ayuu wuxuu yidhi aayaddaanu keenay marka yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha aayaddan baa waxay tusaysaa naartii qof gale inuunan ka soo baxaynin markaasuu yidhi iqra' maa qablahaa horteeda aqri haadihi lilkufaar gaaladaa tanu ay ka hadlaysaa buu yidhi hal qara'ta alqur'aan qur-aanka ma akrisay haa buu yidhi kulligiis waa akhriyey markaasuu yidhi ma akrisay qowluhu tacaalaa wamin alleyli fatahajad bihi naafilatan lak casaa an yabcahaka rabuka maqaaman maxmuudan rabbigaa waxaa laga yaabaa maqaam lagugu ammaano nebi maxamedow inuu ka kuusoo bixiyo aayaddaas ma akrisay haa buu yidhi ma taqaanaa buu yidhi maqaamka maqaamka lagu soo bixinayo shafaacada nebiga oo yidhi sal alla ly slam isaga marka qur-aanka waa iska akriyaa macaanidiisa laakiin ma yaqaano meeshaa marka waxaad dareemaysaa marka qofku haddii uunan axaadiidtana bara aqoonin luqada carabeed si fiican u aqoonin tafaasiirta mufasiriinta salafka aqwaashoodana uunan aqoon badan u lahayn waxaa laga yaabaa aayaddu asaga calaa kayfihi inuu u fahmo markuu u fahmanayno wax ku qaribaa laga yaabaa xataa aayaddu marka waxba ma qaribaysee fahamka qaldan baa wax qaribaya fahamkaas qaldan marka ninkaa markuu u saxay jaabir wuxuu yidhi dariiqadii ahlu sunnadan usoo laabtay buu yidhi wixiina ilaahay waa iga bixiyey buu yidhi meeqaa marka aan helaynin tawfiiqdaas oo sidaas uun iskaga socoto waxa ay aamineen keliya uun ku socoto oo uun dadkii marka aayadihii gaalada muuminiintii marka intay u isticmaalaan samaynaya markaa ka fahmayo wixii gaalada alla ku abaalmarinaya ama uu uga hadlayay dad aan lahayn tilmaantooda inay ku dhejiyaan waa badan tahay marka ayb cumar wuxuu dhihi jiray dad baa idiin imaan doono qur-aankay idinkula doodi doonaan sayaati calaykum unaasun dad baa idiin imaan doono yujaadiluunakum bishubuhaati alqur'aan qur-aanka aayadihiisa isku eg eg bay idinkula doodi doonaan xaajuuhum bisunan dadkaas sunnada nebiga iyo axaadiidta kula dooda fa ina asxaaba sunna asxaaba sunan dadka sunnada nebiga yaqaano hum aclamu bikitaab illaahi kitaabka allana iyagaa ku aqoon badan oo iyagaa ka tarjami karo oo iyagaa kitaabka ilaahay ka tarjumi karo muraadka alle iyo muraadka rasuulka iyagaa fasiri karo ka tarjumi karo ayb marka ninkaa naafic alasraq bal fiiri dhiiranaantiisa haddana cabdullaahi binu cabaas oo nebiga ugu duceeyey cilmi iyo tafsiir ayuu wuxuu leeyahay acma alqalbi acma albasar ee markaa de cabdullaahi binu cabaas hadday saa u caayi jireen ama ay dhihi jireen ee ninaan cabdullaahi binu cabaas gaarin oo xoogaa un diinta ka yaqaano culamo ah inay caayaan baciid maaha markaas nacam qof aan fahmin qur-aanka inuu caayo wax baciida maaha ayb leanna maxaa yeelay nimankan naafic iyo naafic alasraq iyo saasuu u cayn jiray cabdullaahi binu cabaas iyo keyrkii saxaabada yaziidkana fiiri marka isagana jaabir siduu ku yidhi war waa maxay waxaa ku hadlayso yidhi adoo oday weyn ah oo haddana nebiga soo gaaray saas ula hadlayaa nacam markii dambe ee wax loo bayaaniyey ayuu dariiqii saxdaa marka usoo laabtay marka qofku ceeb maahan inuu yidhaahdaan waxaan ma aqaano cidda taqaan hal su-aala ceeb ma aha laakiin waxaa ceeb ah jaahilnimada inuu xugun intuu ku darsado ee haddana dadkii wax toosin lahaana ou shabad dusha ka saaro ee wax wax toosiyana la waayo ee isagiina uunan toosnayn ciddii toosi lahaydna inuusan ka maqlin waxba isagiina inuunan wax toosin karin weliba dadka marka yacni cilmiga bilowga ku ah waxaa fiican marka cilmiga albaabkiisa saxdaa inay ka galaan ayb wuxuu leeyahay marka alla yuriiduuna waxay rabaan an yakhrujuu inay ka baxaan min annaari naarti inay ka baxaan wamaa hum manaahan iyagu bikhaarijiina kuwii ka baxayo minhaa min annaari naarti walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimu negi ah wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bima kasabaa nakaala min allah wallahu casiizun xakiim fiima wa fiimaa furida calaykum waxaa la ydinku farad yeelay idinka korkiina dhexdiisa waxaa ah assaariqu xukmu saariqi tuugga xugunkiisa iyo wasaariqatu wa xukmu saariqati midda waxadday xugunkeeda ayb marka wasaariqu iyo wasaariqatu waa mubtada laakiin khabarka waa usoo qadaraynaayo faqdacuuda khabar uga dhigi mayno macnuhu marka wuxuu noqonayaa fiima ifturida calaykum wixii laydinku farad yeelay dhexdeeda xukmu saariqi wasaariqati wey ayaa ka mida waxaa alla idinku farad yeelay dushiina uu ku farad yeelay xukmu saariqi wasaariqati waay ay xukmu saariqi wasaariqati fiima ifturida calaykum waay aa wixii laydinku farad yeelay faqdacuu ee gooya aydiyahumaa gacmahooda jazaa-an liajli jazaa-in ayuu alla sidaa u yeelay abaalmarin darteed bimaa kii lagu abaalmariyo kasabaa ay shaqaysteen nakaalan liajli nakaalin cuquubo darteed buu alla sidaa u farad yeelay cuquubada oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wallaahu alle casiizun alla addoommadiisa ka adag waayo xakiimun xikmad badan ayb meeshan marka waxaa loo diidayaa faqdacuuda in lagu qabro akharu nuxaat waxay leeyihiin jumlada noqonayso khabarka jumla dalabiya inaysan noqonin waay faqdacuuna waa jumla dalabiya waay maadaama jumla dalabiya ay tahay jumlo dalabiya laguma qabro saas darteed marka fiima ifturida calaykum xukmu saariqi wa saariqati sidaas marka in la qadaro siiba weyhi iyo sidaas ayuu qadarayaa saasaana marka loo badan yahay aayadaha sidaan oo kale aلzaniyatu wالzani fajliduu kula waaxidi minhuma mata jalda waladani yaأtiyaaniha minkum faaaduuhumaa iyo aayadaha sidaas oo kale dhan saan oo kalea loo soo qadaraya asaariq iyo asaariqatu marka waa waصfi waa ismu faacil waana waصfi sariqadayna ka timid sariqana waxaa la yihaahdaa akdu maali اlgayri khufyatan qof kale maalkiis inaad qaadato xaq aadan ku lahayn khufyatan si qarsoodi ah inaad u qaadato aayaddan ee aayadihii horena munaasabada ka dhexaysaa waxay tahay markuu alla kasoo hadlay dadka maalkooda xoog dadka uga qaato ayuu wuxuu daba dhigay kuwa ayagana tartiib uga qaato iyagoon ogeyn oon iska jirin xado awel waxaa laga soo hadlay xiraabada xoogga kuwa ku qaato ee hub la soo baxo halkanna waxaa laga hadlayaa kuwa iyaga ku qaato xaditaanka iyo qarsoodida ayb aayadda marka waa la caam yeele wasaariqu wasaariqatu asha ku jirto waa iska mawsuula mar hadday mawsuulo tahay waa sifa wa sifatun sariixatun silatu al marka ashaani maadaama ay tahay al mawsuula ah asmaada mawsuulkaana cumuumay faa'iidey jireen tuug kasto iyo tuugad kasto gacanta ka gooyaa laga qaadanaa marka mid kasto laakiin sunnada nebiga waxay ku dartay tuug kasta maahane waa tuug gaar ah waay nacam tuugga gaarkaana waa midka laga helo shuruudii gacanta looga goyn lahaa shuruudaana marka waxaa ka mid a waxa uu xaday qadarka ay leegyihiin waa tuug xaday rubcu dinaar wixii leeg nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi yuqdacu ama tuqdacu rubcu diinaar alyadu birubci dinaarin fasaacidan ow kamaa qaala sala alla l slam gacanta waa la jaraa waxaa lagu jaraa rubcu dinaar iyo ka badan ayb markaa nebigu rubcu dinaar ayuu xad uga dhigay wixii ka yar gacan loo jari maayo tuug waa la dhahaa laakiin tuugga gacanta laga jaraya maahan kaas rubcu dinaarkaas ayaana alimaamu shaafici iyo keyrkiis ay qaateen nisaabu sariqa inuu noqdo tuugada inta xadka u ah qadciga goynta gacanta la jarayo rubcu dinaarka hadda marka wuxuu leegyahay waa hal garaam oo dahaba waay waa hal dhibic eber lix labo shan saas oo kale adu waa hal garaam iyo wax yar jajab yar baa raacay marka hal garaam oo dahaba hanti u dhiganto qofkii xado ee shuruudii kalena laga helo gacanta waa laga jarayaa marka xaddu sariqa marka haddaad rabto waa intaas nacam bacdi riwaayaat waxay leeyihiin nabiga sal ll ly slam gacantuu gooyey naag gaashaan xaday hamanuhu halaathatu daraahim gaashaan qiimihiisu saddex dirham leeg yihiin ayuu nebiga gacan u jaray marka saddex dirham imaamu shaafici wuxuu yihi sarifkii berigaas ahaa rubcu dinaar iyo saddex dirham baa isku dhigmo leanna halkii diinaar labayo toban dirham buu ahaa haddii halkii diinaar labayo toban noqdo rubciis meeqou noqonayaa marka saddexuu noqona labayo toban marka ad afar u qaybisa waa saddex marka halaathatu daraahim iyo rubcu diinaar waa isla egyihiin isaga marka alimaamu shaafici diinaarkuu asal ka dhigtay dahabka wixii kasoo harana isaguu usoo celiyey ninku hadduu dhar xado dharka uu la ekaado garaam dahaba wax lamida uu la ekaado xadkii waa gaari ayb culimada qaar waxaa jiro xadba aan u yeelaynin oo dhahaya waa la jaraya waxuu xadaba iyaga marka waxay qabsanayaan xadiida nabiga sal ly slam uu yihi lacana allahu saariqa yasriqu lbaydata fatuqdacu yaduhu saariqa allah lacnado ukunau xadayaa markaasaa gacantiisa la jarayaa ukunna ma dhamay dheheen rubcu diinaar culimada marka waxay ku jawaabeen waxaa laga wadaa tuugada ayuu wuxuu kusoo bilaabayaa ukun marka dambena nisaabu xadaa fi ma ya-uulu ilayhi amruhu buu xadiidku ka waramaa bay dheheen ee axaadiistu iska hor imaan mayso ayb marka rubcu dinaar waa shardi kow waxa uu xadaa maalka uu qaadanaya waa inuu intaa la egyahay nin marka zandaqa lagu tuhmi jiray oo la dhihi jiray abulcalaa'i almacari ayaa wuxuu yidhi yadun wudiyat bikhamsi mi-iina casjadin maa baaluhaa quطicat birubci dinaari su-aal uu keenay wuxuu yidhi gacan diyadeeda ay tahay konton halaad nisfu diya ay tahay maxay tahay buu leeyay rubcu dinaar in loo jaro maxay tahay yidhi waxaas naam diyadeedana waa nus nisfu diya konton halaad ee rubcu dinaar wax la egna ha loo jaro maxay tahay markaasuu wuxuu yidhi waa tanaaqudaad buu yidhi wax kalena nooma suubado inaan iska aamusna maahani diintiiba wuxuu u nisbeynayaa marka iska hor imaansho iyo tanaaqudaad ayb waa wareernay buu leeyahay marka waxaani waa inaanuun iska aamusno xal kale ma leh markaasaa waxaa u jawaabay alqaadi cabdulwahaab markaasuu wuxuu yidhi lamaa kaanat amiinatan kaanat hamiinatan gacantu markay ammaano lahayd qaaliyay ahayd oo diyadaasaa la gaarsiiyey falamaa khaanat haanat markii ay gacantu wax khiyaantay laakiin waa iska dullowday waxaas yarkaa gacanta loogu jaraa marka naa ee gacantii baa laba xaalad u kala taagan marna ammaanay leedahay waa waa gacan dhowrsan qiimay leedahay marna waa gacan dhib un u joogto ayb xigmadda in gacanta la gooyaa ku jirtana waxay tahay gacanta wax muuqdo oo daahira waay ninkaanina musallad bil amwaal dadka maalkiisuu ku salladan yahay si aan loogu sirmin marka ummaddana ummadda saynan ugu sirmin gacan goyntu marka waa xaq alla waayo ilaahay baa saana amray waa xaq alla waayo gacan goynta ee ma ahan xaq bani aadamku uu leeyahay maxkamadda haddii laysla yimaado ninkaan alaabtaana iga xaday ay ku caddaato war waa iska cafiyey lagaa yeeli maayo xaq adigaa leedahay maahan goyntu adiga ninkaa maalkii unbaad ku lahaanaysaa bis ayb saas darteed marka waa xaq alle wuxuuna alla subxaanahu watacaala uu u jideeyey ninkaa dadku inay iska ogaadaan ninkii shirka la noqo lahaa wax ku darsan lahaa waa arkaya waa ka tegaan ayb ta labaad waxay tahay shardiga labaad meesha uu maalka ka qaadaayo inay noqoto meel maal lagu ilaali lagu ilaaliyo inuu u dhaco ayaa shardi ah maal haddii bannaanka uu iska yaallo dariiqaas maal yaallo hadduu qaato ama alaab adigiiba aadan xifdinina meel iska cad bannaan aada dhigtay hadduu kaa qaato gacangoyn ma leh maalka unbaad ku leedahay nacam oo axaadiidta nabiga sal lla ly slam waxaa soo aroortay qaar uu leeyahy laa qatca goyni ma jirto shay mucallaq ahoo geedaha waxa suran iyo oo aan la ilaalinaynin iyo haddii qofku uu wax ka qaato ou cuno gacangoyn ma leh xadiid marka sidaasoo kalea soo aroortay shardiga labaad marka waa kaas shay walbaana meesha isagoo kale lagu ilaaliyaa la fiirina dahab oo kale armaajaa la gashtaa kaasifoortaa lagu xiraa lacag sidoo kale boorsaa la geliyaa ama meel baa la dhigaa ee dharka meel baa lagu xifdistaa oo lagu ilaashadaa baaqulayaalka iyo weelalka meelay yaallaanoo loo la dhigaa shay kasta isku mid maaha shaygaani meeshii lagu ilaalin jiray hadduu intuu ugu tago uu soo qaato ninkaasi xirsulmithli ayuu wax ka xaday shardiga saddexaad waxay tahay wax shubha a waa inayna ninkaasi ku jirin ayb shubha ou isdhihi karo war maalkan maalkaagiiba waaye hadduu isleeyahay walow yaynanba ahaanina gacanta laga jari maayo shubhadu marka waxay noqon kartaa maalkii aabihiisuu xaday maalan addoon uu ahaa sayidkiisa maalkiisiibuu xaday war maalkan waxbaaba ku leedahay uu aaminsan yahay marka loo goyn maayo gacan midaas oo kale ayb waxaa kaloo shardiya maalka inuu leeya qof maalul geyr inuu yahay cid kale inay leedahay hadduu isaga maalkaasi wax ku yeesho gacan laga laga goyn maayo maal shirkad ayuu xaday maalkii shirkadda isaga waxbau ku leeyahay isna kaka dad kalena waxbay ku leeyihiin qofkaasi si kale in loo ciqaabo maahane ama maalkii waa laga qaadayaa waana la ciqaaba laakiin gacan goyn ma leh leanna maalkiisii baa ku jira meesha gacanta laga jari maayo markaan leenahay waa bannaan tahay maaha waa xadi karaa maa ma xadi karo ayb shardiga kale waxa uu yahay qofkaani in uu markaa ayb shubhada intaanan ka bixin ama middaan middaa shubhadata ah intaanan ka bixin maalka caamkaa ka waran marka hadduu qaato maalka caamkaa haddii uu qaato oo baytulmaalka hadduu wax ka xado bangiga muslimiinta labaa loo kala qaadayaa maalkaas meesha ku jiro haddii uu yahay maal qola gaar ah loo cayinay oo la siiyey isaguna uunan qoladaas ku jirin gacanta waa laga jaraa haddii uu yahay maal fuqarada loogu talagalay isaguna faqiir uu yahay laga jari maayo markaas ilaa waxbuu ku leeyahay laakiin haddii maalkii qeyb ka mida inta la bixiyey la yidhi maalkaani waxaa la siiyey daa'ifa heblaayo dadkiina ka mid maaha isaga hadduu qaato marka waa laga jaraa ayb waxaa kaloo iyadana culimadu ay ka hadlaan meeshan masaajidda waxa yaallo dadka xado saacadda masjidka taallo derinta masaajidka taallo wax masaajidka lagu waqfay buu xaday waa loo jaraa gacanta leanna masaajidku wuxuu ka mid yahay waa xirsulmithli goglaha iyo saacadda iyo meel lagu ilaaliyo waa tahay masjid ayb oo wax bannaan meel bannaan iska yaalla laga soo qaadi maayo hadduu intuu gogashii masaajidka ka xado ay la ekaato qiimahaas waa laga jaraa gacmaha ayb gacantii waa laga jarayaa ta kale waxa ay tahay hal qof garanay jamaaca wax xaday see loogu qaybinaa gacangoynta marka koox hadday wax ku xadaan waxaa la fiirinayaa nin walba inta kusoo aadayso hadduu nisaab la ekaado rubcu diinaarkii hadduu la ekaado kulli waa laga wada jaraa ayb haddii uunan la ekaaninna midka qaadayaa laga jaraa marka na oo qaadidda la baashiray haddii aynan suurtagal ahayn maalkaas ilaa inay iscaawiyaan maahane oo isla wada qaadaan maahane oo sidaa marka ay kusoo wada qaadeenna waa la jara kulligood gacmaha waa laga jarayaa nacam ayb qiyaaskuna sidaas uu keenayaa baxhi kale waxa uu yahay bima tahbutu sariqatu intaan taas aanan gelin gacmaha waxaan laga jaraynin cunug yar qof waalan nin lagu qasbay saddexdaa gacanta lagama jaro cunug yaraa waxaday gacan goyn ma leh aan qaan gaarin nin majnuun ah waxaday laga jari maayo gacanta midaa lagu qasbay waxbaa inta lagu qabtaa leer maalkaas soo bixi waa soo bixiyey laga jari maayo gacanta ayb waxaan kaloo gacanta laga jaraynin qofka aan ogeyn tuugadu inay xaaraan tahay qofka aan ogeyn tuugadu inay xaaraan tahay mathalan nin wuxuu iska ahaaba weligiis meel diin lagu haayaba aan arkin tuugadu inay xaaraan tahay in kale maba kale yaqaan haddii la ogaado sidaas laga jari maayo ama hadda dhow soo islaamay tuugnimadu inay xaaraan diinta ku tahayba ma oga ma laga jarayo laakiin qof weligiis culimo ag joogay ama magaalo ku noolaaday muddo dheer muslim ku dhex jiray ma laga yeelayo tuugnimo xaaraan inay tahay jaahilan ka ahy suuragal maaha ayb waxaa iyadana meesha ku jirto haddii uu yidhaahdo tuugnimada waa ogaay inay xaaraan tahay laakiin in gacan goyn ay ka waajibaysa ma ogeyn waa laga jaraa markaas leanna waxaa ku filan cilmiga xurmada bis inuu ogyahay cuquubada inuu ogaado shardi maaha ayb baxhiga saddexaad waxa uu yahay bima tahbutu sariqatu tuugnimadu maxay ku sugnaataa qofkan waa tuug goormaa la dhihi karaa waxay ku sugnaataa marka ugu horeysa biliqraar hadduu qirto war alaabtaas ma xaday haa waa xaday mana waalna mana la qasbin biliqraar haddii uu qirto tuugnimadii sugnaatay haddii nisaabkii uu la ekaado shuruudihii la helo gacantaa laga jara haddii marka intaan laga jarin uu yidhaahdo war waxaas beenay ahaayeen waa ka laabtay waa la iska daynaa macana leanna xuduudda iyo cuquubada waa laga ilaaliyaa shubhada dhan hadduu isagu isbeeniye nasiibkiis waa faraha laga qaaday waxaa kale ku sugnaanaysaa bishaahidayni cadlayni laba nin inay ka marqaati kacdo ay yidhaahdaan annagaa arkaynay markuu xadaayay laba nin waay nin iyo laba naag hadday ka marqaati furaan gacangoyn ma jirto laakiin maalka celi waa la dhahaa nacam sababtu maxay tahay naag iyada marqaati waxay ka gashaa oo keliya maal maalay ka gashaa qeybta marka maalka ku saabsan leanna xuduudan xadulqadci laba qeybay isugu jirtaa qeybna waa maal qaybna waa xaqullaahi qeybta xaqullaahi ee gacanta in la jara ah iyada kuma laha ma ma ma ku sugnaanaysa naag markhaatideed laakiin qeybta kale ee ninkan maalka uu ku sheegtay waa iga xaday war maalkaas waa lagugu leeyahay celi baa la dhahayaa laakiin gacangoyntii male sababtu maxay tahay qadciga ama xuduudda xaqullaahi ah niman inay ka markhaati kacaana shardiga laba nin leanna sida badan ayagaaba arki kara waxaan oo kale ayb waxay fuqahadu ka hadlaan sidoo kale waa soo dacweeyey maalow iga xaday buu yidhi markhaati keenaa la yidhi markuu soo dacwooday ma hayuu yidhi wax markhaati aniga ma haysto maxay noqonaya marka xukunku inuu dhaarto asaga leanna nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar soo ma ahayn markuu isaga muddici noqday oo ku sheegtay wax ee la yidhi markhaati keenso ma haysto yidhi haddii aadan markhaati haynin marka adiga dhaaro nin ninoo wax lagugu sheeganayo kiibaa marka dhaartiibuu ka baqay dhaaraa la yidhi ma dhaaranayo yani ma dhaaro karo haddii uunan dhaaran karin yamiintii waa la soo celinaya yamiin marduudaa la yidhaha waa la soo celina haye adiga ma ma dhaaranaysaa baa laleeyahay kii mudiciga sheegtay in wax laga xaday haye adiga ma dhaaranaysaa inuu kaa xaday hadduu dhaarto gacanta ma looga jaraa marka dhaartaas mase ma looga jaraayo madhabta shaaficiyada xaggeeda marka waxay tahay wejka asaxa ah waxaa weeyaan in looga jaraayo leanna waxay leeyihiin cabsidan uu cabsaday iqraaray u dhigantaa inuu qirtay ayay u dhigantaa iqraarkaas waa daciif dhaartiisaa lagu kabaa marka iqraarkaas daciifka iyo dhaartaas markay iskabaan qadcigii marka waa imaanaa bay dheen maalkiina gud baa la leeyahay laakiin wejka muqaabilul asaxa ee saxiixa isaguna ah kaasaana lagu fadwoodaa culimada madhabka badankood ay ku fadwoodaan wuxuu leeyahay maalkii waa ku xasilayaa in la celiyo laakiin gacan goyntu maya oo iqraar daciifa iyo dhaar laysku geegeeyo gacan ma loo jaraayo ay leeyihin waana sidaas baa kitaabka umka naska imaamu shaaficina sidaas buu u muuqdaa ayb marka sida macmuulkae lagu camal falaayo waxay tahay in layska daayo oon gacan lagu jarin shayguna haddii uu sidaasoo kale khilaaf u galo wixiina ay cuquubo iyo xuduud ay ay yihiin faraha laga qaadayaan meeshaas marka iyadana de qadcigu iyo gacangoyntu waxa ay ku sugnaanayso waa kaas ayb marka intaa markii la helo gacangoyntii markaasay imaaneysaa shaaricuna de xikmadba wax ku fiirinaaye ninkan gacantiisa la jaraya hadday adiga kula weynaato dhibaatada uu geysanayana ma feerisay dhibaatada isaga uu amwaasha u geysanaya ma feerisay waxay noqonaya marka mar labaad qaanuunka gaalada mar walbaa qofka daalimka ayuu u nusreeyaa dadkan marka ninka tuug weeyaan waxbaa waxbuu xadayaa waa la qabanayaa saddex bilooda xabsi la geynayaa cuntow behela iyo nasasho saddex bilood kabacdi ama sanad kadib dadkii baa lagu soo fasaxa meeshiiba waddana ka wadaya xabsigana dhib ma leh dadka maalkooda uu ka qaatana dhib weyn uguma fadhiso laakiin haddii gacan in la jaraayo uu ogyahay ma sameynayo sidaas walidaalika xilligii islaamka uu talinayay marka la fiiriyay dadka gacmaha laga jaray wax yar inta faa-iido lagu helayna wax aada u badan ayb marka maslaxada shaaricuna wuxuu fiirinayaa midda weyn mafsadaduna midda yar buu qaadanayaa mid weyn si loo riixo ayb waxaa kaloon aayadahan ka qaadanaynaa shaaricu inuu ilaaliyey amwaasha shan shayba sharcigu aada buu u ilaaliyey nafta waa ilaaliyey oo waa soo marnay oo walakum fi lqisaasi xayaatunaan kusoo marnay shayga labaaduu ilaaliyey waa maalka nafta waxaan ujeedaa diinka kow cafwan waxa ugu horeeya u ilaaliyey shaarica kow waa diinka min ajlihi ayaa qofka diinta ka baxaa nebigu u yihi man badela diinahu faqtuluuhu ninkii islaam intuu galay ka baxay dila inta uunan islaamka soo gelin mar kasta in la dilaa qasab maaha laakiin markuu intuu soo galo ka laabto islaamka inuu ku ciyaaro iyo diinka uu ciyaar ka dhigta lama ogola xifdan liddiin ayaa saa loo yeela naftana waa ilaaliyey oo walakum fi lqisaasi xayaatu maalkiina waa ilaaliyey oo waa kana wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa tuuga gacanta waxaa looga jarayaa xifdan lilamwaal caqligana waa ilaaliyey shaarica isla suuradday noogu imaan doontaa yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walanصaabu walaslaamu rijsu min camali الshayطaani fاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun waxaana waa ilaaliyey cirdiga iyo sharafka suuratu nuur aan ugu tegaynaa zinadii xad buu ka waajibiyey qadafka saasaa tahay iyo waa zinaysataa iyo waa lagaa zinaystaa iyo zani baa tahay iyo qofku markuu sidaa yidhi hadduu markhaati keeni waayo afar markhaati dhabarkiisa waxaa lagu dhufanayaa siddeetan waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaaa fajliduuhum hamaaniina jalda shantaas marka shaaricu waa ilaaliyey addiinu waalnafsu waalmaalu waalcirdu waalcaqlu axkaamta marka taasay ku dhisan tahay laakiin dee iyaga wax kalaa u muuqdo dadka aan shareecada aan iyagu markaa il ictibaar aan ku fiirinaynin wasaariqu wafii ma yutlaa calaykum ama wafii ma wafiima fturida calaykum waxaa laydinku farad yeelay ama wafii ma furida calaykum korkiina waxaa lagu farad yeelay xuk dhexdiisa waxaa xukmu saariqi wasaariqati fii ma furida calaykum wixii laydinku farad yeelay dhexdeeda xukmu saariqi ya ah saariqa xukunkiisa iyo wasaariqatu wa xukmu saariqati haweeneyda waxaday xukunkeeda ayb faqdacuu jara aydiyahumaa gacmahooda gooya marka mar haddii la yidhi tuugadii saariqi gacanta jara ninkii xoog wax ku qaadanayana waa soo marnay khiyaanada kan wax ku qaata ka waran gacanta ma laga jarayaa maya laga jari maayo kaas leanna khiyaanada iyo sariqada labayba kala yihiin khiyaanadaada ujeedaa maalkaagii la qaadanayaa laakiin waa lagu sira xoog lagu qaadan maayo sariqaduna waxay tahay adoon arkaynin baa maalkaagii si fudud loo qaadana ayb sariqada marka iyo khiyaanada waa kala waa kala bedelan yihiin waxaa kale culimadu ka hadlaan qofku haddii uu intuu caariyo qof ka soo qaato alaab intuu ka tabal caaraysto ku inkiro ma tuugo ma laga soo qaadaya iyada khilaafkana waxaa keenay naag maksuumiyad ahaydoo wax hadday xilliga rasuulka ayaa bacdi riwaayaat waxay leedahay riwaayaadka qaar waxay sheegayaan fa kaanat tajxadu alcaariya naagtaasi intay dadka caariye kasoo qaadato tabalcaaro ayay ku inkiri jirtay nebiga gacantuu ka jaray ma wuxuu uga jaray marka inkiraadaas mase xaditaan xaditaan inuu uga jarayaa muuqanayso leanna xadiidka riwaayaadkiisa qaar saraqad baa ku taalla faqdacuu jara aydiyahumaa gacmahooda jara hadda gacmihii marka labadii baa laga dhigay laakiin hal gacan unbaa la jarayaa waana midigta inta laga jarayana waa ilaa iyo curcurkaas weeyaan meeshaas calaa casha ayaa la jaraya halkaas kala goyska gacantu ka kala baxdo midig ayaa la jaraya ayb gacan ilaa intaas waa la yidhaahdaa laakiin shaaricu intaas ayuu marka sunnadii nebiga marka la fiiriyo intaas ayaa la jarayaa marka ayb hadduu mar labaad uu xado gacanta bidix miyaa la jarayaa mase lugta bidix culimadu waa isku khilaafeen bacdi alculamaa waxay yidhahdeen lugta bidixdaa la jaraa haddii mar saddexaad uu xado gacantii bidix mar afaraad haddii uu xadana lugta midig isdhaaf marka saasaa loogu wareeganaya marka uu mar shanaad uu xada maxaa la sameynaa marka qaar waxay leeyiin lifasaadihi in loo dila markaa saasay noqonayn qaarna waxay leeyiin maya waa la xabisaa ayb jazaa liajli jazaa-in sidaa marka alla muxuu u farad yeelay jazaa-an abaalmarin darteed waa mafcuulu liajlihi bimaa lagu abaalmariyo kii kasaba ay shaqeeyeen nakaalan liajli nakaalin cuquubo darteed buu alla sidaa u yeelay u farad yeelay cuquubada oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay wallaahu alleh casiizun weeyaan alla addoommadiisa ka adag xakiimun xikmad badan yani axkaamtan uu jidaynayo alle xikmad buu ku jidaynayaa iska jira ayb cid ilaahay ka cilmi badan ka xikmad badanna ma jirto ayb faman taa marka dadka qaar laba dhinacba marka lama ogola qaarna bilo ayay xabisayaan xabsi bay iska gelinayaan qaar kalena waxaa jira tuugga dilo tuugga in la dilaa iyadana ma banaana xadgudub kala waa ha la dila lama dhihin sidaa hala yeelana lama dhihin gacangoyntaa maslaxada ku jirtaa qasad yacni isagana maslaxa ugu jirto dadkana maslaxa ugu jirto maslaxa caamaa ku jirta marka faman taaba min bacdi dulmihi wa aslaxa faina allaha yatuubu calayh marka gacanta marka laga jaro maalkiina ma laga rabaa hadduu mucsir yahay xoolo uunan haysanin maalkiina uu baabi'iyey oo cunay waa laga rabaa dimadiisay noqonaysaa waagii oo wax helo waa inuu iska gudaa waa lagu qoraa marka iyadan xukunka haddii uu qof wax haysta yahayna waaba laga qaadaa markaas alimaam abu xaniifa wuxuu leeyahay gacangoyn iyo maalki in laga qaada laysugu dari maayo imaam maligna wuxuu leeyahay hadduu mucsir yahay laga qaadi maayo hadduu waxhaysta laakin waa laga qaadaa laakiin alimaamu shaafici wuxuu le ama mucsir ha ahaado ama qof waxhaysta ha noqdo mar kasta waa laga qaadayaa leanna maal isaga uuna lahayn see ku haysanaan gacangoynta waa xaq alle xaqii dadka aawe waa inay waa in loo celiyaa marka faman taaba qofkii towbad keeno min bacdi dulmihi dulmigiisa ka gadaale tuugnimadiisa kadib qofkii towbad keeno alla usoo laabto wa aslaxa hagaajiyo xaalkiisa wanaajiyo fa ina allaha alleh yatuubu calayhi waa ka towbad aqbalayaa ina allaha alleh gafuurun mid dhaafid badan waa raxiimun naxariis badan aayaddan marka towbada mujaahid wuxuu ku fasiray inuu xadka ismakaniyo ilaa gacantii laga jaro inuu ogolaado oo uu maxkamaddii markaa yimaado xadkii in laga oofiyo towbadu marka sidaas waayuu leeyahay mujaahid mufasiriinta qaar kalena waxay leeyihiin maye waxaa weeyaan haddii tuugadii aan aynan ku sugnaanin qaaligana aan loo geynin intaan qaaligii la geynin ninkii oo wax ka xaday iyo isaga hadday war ilaahan u toobad keenaaniyo meesha maxkamaddaas haygeynin igadaa hadduu yidhaahdo waxaagiina qaado oo uu towbad keeno kabacdi isagoo aan gacantiina laga jarin ee ilaahay waa ka towbad aqbalaha qaarna saasay u fasireen taasaana ibnu catiya ou rajaxay oo weliba alimaamu shaaficiy wuxuu kasoo naqliyey wuxuu yihi waqaala shaaficiyu idaa taaba saariqu ninkii tuugga hadduu towbad keeno wa qabla an yatalabasa alxaakimu biakdihi xaakimka intuunan soo qabanin hadduu towbad keeno fa towbatuhu tarfacu canhu xukma alqaci towbadiisaas inta aan maxkamadda la geynin waxay ka kor yeelaysaa oy ka qaadaysaa gacangoyntii waa iyadaasaa la tagtay marka gacantii la jari maayo qiyaasan calaa towbati lmuxaarib oo ninkan muxaaribka shalay xalay waxaan soo marnay ninkan isbaarada u taallo hadduu isagu towbad keeno inta aan la qabanin ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim kuwaasi waxaa la yidhi waxba xaq alla ou ku lahaa lagu fulin maayaa la yidhi mar hadduu isagu isa soo dhiibay ee tuuggana kaasaa looga qiyaas qaadana muxaaribkan unbuu la mid noqona inta aan maxkamadda la keenin haddii isagu uu towbad keeno gacangoyntii waa laga dhaaf waa waa ka kor noqonaysaa marka ayb qiyaasa calaa towbati lmuxaarib saasuu imaamu shaafici halkaasu ka qiyaastay faman qofkii taaba ilaahay usoo noqdo min bacdi dulmihi dulmigiisa ka gadaale min bacdi sariqatihi wa aslaxa hagaajiyo xaalkiisa fa ina allaha alle yatuubu wou towbad aqbalayaa caleyhi korkiisa waa kusoo laabanaya alle in allaha alle gafuurun mid dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan alam taclam miyaadan ogeyn odan miyaadan ogeyn ana allaha alleh lahu isaga inuu usugnaatay un mulku samaawaati samaawaadka mulkigeeda waalardi dhulka mulkigiisa inuu isaga uun usugnaaday miyaadan ogeyn waaba ogtahay yucadibu waa cadaabayaa alle man qofkii yashaau ou doonayo wayaqfiru waa dhaafayaa liman axadkii yashaau ou doonayo wallaahu alleh qadiirun mid awoodo waayo calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiisa meeshan marka iyadana aayaddan munaasabada aayaadkii hore ay la leedahay waxay tahay axkaamtan allah jideeyey allaha cir iyo dhul iskale baa jideeyey cidduu doonana isagaa ciqaabo ciqaabta lagu ciqaabayo isagaa xukumo cidduu doono cidduu doonana isagaa iska dhaafo kii marka uu yidhi hadday towbad keenaan halayska daayana yaqfiru wayaqfiru liman yashaa kii isaga cuquubada lagu xatmiyey korkiisa lagu waajibiyeyna yucadibu man yashaa-udaa unbuu gelayaa ayb marka dadku inay aada isaga ilaaliyaan waayo dad badan waxaad arkaysaa marka qaar ku dhahayo diinta islaamka gacangoyn maba ku jirtaba diinta islaamka gacangoyn kuma jirto waa gaalnimo diinta islaamka in gacanta la gooyo waa ku taallaa waa tanaan adiga haddaad marka ama cid raalli gelinaysid ama aada wax kale rabto waa baab kale haddaad ka jaahil tahay oodan ogeyn qofku macduur waa noqon karaa qofka aan ogeyn hadduu hadduu isagoo kale qof aan ogaan karin uu yahay laakiin qof og haddana is-indhatirayo diinta islaamka ka mid maaha gacan in la gooyo meelay uga taalma leh hadduu leeyahay waa khatar aayaddaanuu beeninaha nacam midda kale iyaduna waxay tahay qofku inuu yidhaha diinta waa ku jirtaa laakiin waxaas arxandarro waayo cuquubo fool xun oo bashic ah waayo inuu yidhaahdana waa gaalnimo iyadana nacam ilaahay wuxuu leeyahay wallaahu casiizun xakiim adigaan bani aadamka adoon waxba ogeyn dhashay na waxaad leedahay marka yacnii oo ilaahay ku abuurayna war waxaan bashic waayo wax laga argagaxo fool xun waayo naga daayay ayb iyadana waa lagu gaaloobaa waa halis ayb dadka iyagana aan fulinaynin axkaamtan awoodna u leh awood waa u leeyihiin mana fu mana rabaan inay fuliyaan ama waxayba aaminsan yihiin wax laga soo tegay inay tahay khatar waa iyagana yani gaalnimay iyagana arrintaa iyadaa marka gaalnimay noqone iyada lafteeda xukunkaas alla marka in la nabadgeliyo oo sidiisa loo nabadgeliyo xikmada ku jirtana laysku dayo in la fahmo xikmadda ku jirtaa waa waadix qaar waxay leeyihin haddii tuug gacanta laga jaro ummadda dhan gacanta ha laga gooyo waayo waxaas nacam oo waxaaba yaab le marka ummad intaan la ego wada tuugaa say isula nool yihiin marka nacam inay isla noolaadaan ma tasawuri kartaa adiga nacam kun qof meel haddii laysla dejiyo kulligood tuugo wada yihiin noloshoodu ma saxsan tahay mise waa qaldan tahay nacam waa qaldan tahay ayb marka ummadda tuugo ma wada aha cuquubaadkan markay yimaadaanna waxaa la ogsoon yahay intii islaamka xukunkiisu socday inta lagu fuliyey ma badna xataa sababto waxay tahay iyadaasaa radci iyo zajri ku filanba marka la fuliyaa nin walbaa tuugo waa iska dhaafa maalku banaankaas uu oolayaa marka dhibna lagu qabi maayo marka dadkao dhan tuugo intay noqon lahaayeen dhowr iyaga marka dulmi ku jira inta gacantii laga jaro xugun alle looga jaro iyo cadaalad alle loogaga jaro ummaddii inay waansanto fiicnaataa ka fiican yucadibu alla waa cadaabayaa man qofkii yashaa-u ou doonayo wayaqfiru waa dhaafayaa liman buu u dhaafayaa yashaa-u ou doonayo wallaahu alleh qadiirun midkii awoodo waayo calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis ku awoodo weeyaan allah subxaanahu wa tacaala hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed